puntland haddaan nahay waxaan rabnaa inaan qirno inaan wadahadal diyaar u nahay odayaal aan arkay waxaan u sheegay puntland inay diyaar u tahay doodna qabto weliba ay jeceshaa meel fagaara in lagu wada hadlo qol qarsoodiye aan lahayn haddaan khaldan nahayna in la qabtaa la rabaa haddaan saxsan nahay in la ayidaan rabnaa dooda puntland hadday jaban tahay soomaalida kaleeto ayaa markhaanti u noqonaysa hadday saxsan tahayna in laysu garaabay u baahan tahay laakiin haddaan taa la aadin haddaad og tihiin waddada somalilan ay aaday oo markii lays yidhaahdo soo dhoweeyo wax ka qabtaba la sii eryaayo khatarteeda leedahay somalilan baaba roone haddana qayb baaba soomaalinimadii laga sii saaray waa khatar kaloo soo korodhay arrimahaas talay u baahan tahay waxaan rabaa aniga madashaan oo dhan inaan u dhiibo inay ka soo taliyaan sidii soomaaliya xal waara loogu heli lahaa puntland waxay ka noqon doontaa hormuud waxay diyaar u tahay isu keenidda soomaaliya inay maskax iyo aqoon iyo dhaqaale inay ku bixisaan diyaar u nahay haddii lahayd anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland waxaan rabaa inaan idinku noqotaan kuwa arrintaas garwadeenka ka noqon kara haddii dhinacyada kale aanin laga diidin annagu waynu oggolnahay soomaalinimo aynugu tuhmaynaa rag odayaalah oo runtii intii mas-uuliyiinta ahayd oon is aragnay waxaan ku tuhmayaa inay hawshaas u qumi karaan waxaase rajaynayaa waxaa laga shaqaynaya inay noqon wax qol mugdiya ku jira ee wax fagaaraha yaalla ay noqdaan maxaa yeelay waayadan dambe siyaasaddii waa macno beesh si kaleen u dhadhanta laba madaxa meel wada gelaya social media niman la yidhaahdo markay arkaan inay isla fadhiyaan saas iyo saas is yidhaahdeen baa laleeyahay inay is yidhahdeen xataa war loomaayo waxaa la abuurayaa marka aragti bulshadii oo dhan iska aaminayso aan sax ahayn